wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa ku waramaya in mas-uuliyiin ka tirsan maamulka oromiya ee dowladda itoobiya lagu dilay mandiqad dhacda duleedka magaalada adis ababa ee caasimadda dalkaas weerarka lagu laayay mas-uuliyiinta ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay waqooyiga gobolka shawa ee ismaamulka oromiya ugu yaraan afar mas-uuliyiin ah oo ka tirsan maamulka oromiya ayaa lagu dilay weerarkan kaas oo lagu eedeeyey inay ka dambeyso jabhadda oromada ee o l a waxaa sidoo kale la sheegay in la laayay daraawaladii gawaarida u kaxaynayay mas-uuliyiinta la dilay iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka oromiya ee dalka itoobiya jabhadda oromada ee o l a ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka iyagoo intaa ku daray inay laayeen mas-uuliyiinta maamulkaasi maalmo ka hor ayay ahayd mar jabhaddan ay in ka badan afartan saraakiil oo maamulka oromada ah ee taabacsan itoobiya ku dishay deegaan hoostaga gobolka shawa jabhadda o l a ee dagaalka kula jirta ciidamada itoobiya ayaa ballaarisay weerarada ay ka geysanayaan gobolka ugu weyn dalkaas ee oromada si kastaba ha ahaatee jabhadaha o l a ee oromada iyo faano oo ah amxaarada ayaa dagaal xoogan kula jira xukuumadda uu hogaamiyo abiy axmed waxayna jabhadahaasi sheegeen inay u dagaalamayaan sidii ay xukunka uga tuuri lahaayeen abiy axmed iyo dowladdiisa